xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexaysa dowladaha suudaan iyo ethoobiya ayaa cirka isku sii sharaartay kadib markii dowladda ethoobiya ay dalbatay in ciidamada suudaan ay ku laabtaan meelihii ay horey u joogeen taas oo suudaan ay diidan tahay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahire ka soo diray wariyaheenna xuseen cismaan saxnuuni madaha qaranka kumeel gaarka ee ka arrimiya dalka suudaan ayaa sheegay ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ay gaaray xuduudda dalkaasi in ay tahay tallaabo sharciya oo dastuuri ah sida uu sheegay maxamed antacayushi oo xubin ka ah golaha kumeel gaarka ee dalka suudaan xiriirka ka dhexeeya khartuum iyo adis ababa inuu yahay mid istaraatiiji ah oo qayb ka ah amniga gobolka sidoo kale afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda suudaan oo la hadlayay tv-ga al carabiya ayaa sheegay dowladda ethoobiya in ay doonayso xiisadda in ay ka dhigto khadiyad loolan ah xilli ciidamada suudaan ay ku sugan yihiin xuduudda dhulkooda dhinaca kale dowladda ethoobiya ayaa ka dalbatay dowladda suudaan in ciidamadeeda dib ay ugu celiso meelaha hore ay u joogeen si labada dhinac ay u gaaraan heshiis ku aadan dhinaca xuduudda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ethoobiya ayaa maalintii salaasada xaqiijisay in ay diyaar u tahay inay heshiis ay la gasho dowladda ay jaarka yihiin ee suudaan si qaab nabadeed loogu dhammeeyo xiisada ka allowsan xuduudda labada dal dowladda ethoobiya waxay ku adkaysanaysaa in la qaado dhabbaha diblomaasiyadda si loo dhammeeyo xiisadda dhinaca xuduudda waana in ciidamada dowladda suudaan ay ku laabtaan meelaha ay horay u joogeen baa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa warka ka soo baxay dowladda ethoobiya ayaa u muuqda mid aysan aqbali doonin dowladda suudaan taasoo xeelleeryaasha gobolka ay u arkaan mid sii murujinaysa xiisadda haddaba amiin maxamuud guuleyda oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo bariga afrika ayaa faahfaahinka bixinaya waxyaabaha uu salka ku hayo xiisadda u dhexaysa dalalka suudaan iyo ethoobiya horta khilaafka ka dhexeeya suudaan iyo etoobiya muddo ayuu soo jiitamayey waana muran soo jiitamaya taariikh lagu qiyaaso kun sagaal boqol iyo labadii ilaa kun sagaal boqol iyo lixdii muran ka dhacay qaybinta xuduudda waxaana ka soo baxay aag yar oo labada dali ay ku heshiin weeyeen gumaystigii ingiriiska oo aad waddamadii uu gumaystay qaybahood ay aad isugu qabteen khilaafaadka ayaa horta fidmatan iska lahaa iyadoo aan si fiican loogu heshiin meesha la dhaho fashaga oo xigta gobolka kadaarif kuna taalla xagga galbeedkana etoobiya ku taalla gobolka amxaara ayay ahayd muran badan bay ahayd oo aad u soo jiitamayey murankaasi waxa uu gaaray in labada dali ay dhowr jeer ku murmaan hadday sidaas ahayd laba kun iyo sideedii ayaa xukuumaddii t b l f ay khartuum heshiis loo bixiyey heshiiska gorgortanka qarsoodiga ah ayaa waxaa dhacay in ay labada dali ay xal ka wada gaareen in dadku ay ku wada noolaadaan dadka labada deegaan dowladuhuna aysan ciidamadoodii halkaa geyn laba kun iyo sideed iyo toban dib ayuu usoo cusboonaaday suudaan ayaa waxaa la yiri ayaa waxaa la sheegaa waxaan hadda aan soo bixin xaqiiqana aan laga hayn in abi axmed uu suudaan uu u ogolaaday dhulkaas inay toos u maamusho isagoo kaga bedelanaya in nimankii tigre ama t b lf aysan dhinaca xuduudda suudaan usoo gudbin saadna aysan ka helin dadkan halkan dhinacan xiga waa amxaara amxaara ayaa heshiiskan aad uga biyadiiday waxay bilaabeen inay weerara qaadaan kadib weeraradaasi waxay dhalisay in shirkii jabuuti shirkii jabuuti december suudaan iyo etoobiya arrinkaas ay iska wada arkaan wax natiijaa kamay soo bixin kadib waxaa dhacday ciidanka suudaan inay toos usoo galaan dhulkii ayna ka barakiciyaan dadkii beeraleyda ahaa ee etoobiya labada dalba waa meel ay sheeganayaan xilleeryaasha mandiqada ayaa sidoo kale rumaysan in xiisadani ay saameyn ku yeelanayso dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka haddaba amiin maxamuud guuleyda ayaa mar kale sharaxaya saamaynta xiisadani ay ku yeelan karto dalka soomaaliya xiisadda u dhexaysa suudaan iyo etoobiya saameyn way ku yeelanaysaa soomaaliya mid taban iyo mid toganba way ku yeelanaysaa marka koowaad soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada igad marka labaad waa wadamada geeska ku yaala labada dalna midna xuduud bay la leedahay midna waxay la leedahay saqaafa iyo taariikh cidqi iyo wada dhalasho ah oo xidhiir weyn oo muddo soo jiray ayaa suudaan iyo ka dhexeeyey iyo soomaaliya oo shaqiiqinimo iyo walaalnimo ku dhisan sidoo kale suudaan iyo soomaaliya waxay ku wada jiraan jaamaca alcarabiya almutaxida ayay ku wada jiraan etoobiya iyo soomaaliya xuduud dheer bay leeyihiin toban milyan oo soomaaliya ayaa ku nool kelinka dhulka soomaaliya etoobiya ka haysato maantay xilligan iyo dowladdan la joogo oo farmaajo hogaaminayo iyo abiy axmed aad bay isugu dhow yihiin sidoo kale dowladdan suudaan iyo soomaaliyana ma kala fogo oo waa dee muddo qarniya waxaa ka dhexeeya heshiis walaaltinimo iyo waxbarasho isdhaafsi baa ka dhexeeya saameyn marka way ku yeelanaysaa oo khilaafkan maanta ka jira labadatan wadan mar kasta wuxuu waxaa la keenayaa miiska wadahadalka igad baa la keenayaa oo disembar shirkii jabuuti ka dhacay madaxweyne farmaajo joogay arrintan aad baa looga hadlay khilaafka etoobiya iyo suudaan marka aakhirka waxay tegaysaa soomaaliya waxaa u imaanaysaa arrin weyn baa u imaanaysa ah inay kala inay labada dhinac dhinac raacdo ama ay ka noqoto dhexdhexaadiye hadday etoobiya goyso oo ay soomaaliya suudaan raacdana dhibaata kala kulmaysa oo ciidanka etoobiya waxay ku sugan yihiin gudaha soomaaliya hadday etoobiya raacdo oo suudaan ka tagtana dhibaato kalea ka imanaysa oo suudaan waa dal jaamacada carabiya ee soomaaliya kuwada jiraan waa dad walaaltinimo ka dhexayso intaasoo dhanna waa jiraan marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa markas ciidamada dowladda suudaan ayaa dhowr bilood ka hor dib u qabsaday dhul beeraley ah oo ka tirsan xuduudda dalkooda oo hore ay u haysteen maleeshiyo ethoobiyan ah taasoo ay ku tilmaantay midda suuriya waa sida ay sheegtay xukuumadda khartuuma dowladda ethoobiya ayaa tallaabadaasi ku tilmaantay mid xiisad abuuris ah xilli ciidamada ethoobiya ay ku mashquulsanaayeen dagaalka ka socday gobolka tigree ee waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qahira